agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa soo xiray tababara ku saabsan ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta nidaamka xabsiyada ah oo lagu qabtay magaalada kismaayo cabdulaahi cabdiqaadir aadan agaasimaha wasaaradda cadaaladda jubbaland oo kulanka soo xiray ayaa u mahadceliyey ka qaybgalayaasha isagoo sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta nidaamka xabsiyada saaka inaynu halkan iyo mar kale u joogno dib u eegista aan ku sameynayno hagaha tababarada ee xuquuqul insaanka ee xabsiyada run ahaantii waxaan ku faraxsannahay in aynu saaka halkan hagahan oon iska kaashanayno hay-adda kaala aynu ku lafagurayno hagahaas oo ku saabsan tababarada loo qaban doono hadhow bahda cadaaladda iyo ciidamada asluubta iyo dadka ka shaqeeya arrimaha xabsiyada run ahaantii iyadoo hagahan loogu talagalay inuu ilaaliyo dhammaan xuquuqda aadanaha ee ku saabsan arrimaha xabsiyada iyo maxaabiista yoolkeenu waxa waaye hagahan waxaa weye lasoo diyaariyey in aynu dood iyo falanqeyn ka yeelano afkaarteenna ku darsanno aaraadeenna ku darsanno uusan noqonin wax keliya lasoo diyaariyey isaga oo si waxa weye loo falanqeyn doono cutub cutub koox walba dood fiican aan ku heli doonno halkan insha allahu tabaraka watacaala maanta aynu wax ku darsan doonno hagahan maadaama uu noqon doono hadhow hagaha lagu tababari doono bahda cadaaladda qeybaha bulshada iyo dadka dhammaan u ololeeya arrimaha xuquuqda xabsiyada iyo maxaabiista sida aynu in badan ka dhawaajinay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland waxaa muhiim u ah ilaalinta xuquuqda maxaabiista iyo horumarinta run ahaantii ciidamada asluubta iyo xabsiyadaba nidaamyada xabsiga inay noqdaan nidaamo casriya la jaan qaadi kara shuruucda waxa weye dalkeenna u degsan oo ah qofka maxbuuska ah laftirkiisu inuu xuquuq leeyahay marka waxaa loogu talagalay in hagahani uu noqdo hagihii kor loogu qaadi lahaa aqoonta sharci iyo khibrad ee dadka ka shaqeeya ama la tacaamula maxaabiista oo iskugu jira laamihii cadaaladda dowladda sidoo kale hay-adaha arrimaha bulshada ee run ahaantii u qareema arrimaha xabsiyada